qaraxyo ka dhacay bayruud arbacadii ayay israa'il ku sheegtay inay duqaymo ku hayso weli bartilmaameedyada xisbullah ee lebnaan magaalada dimashik warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in saddex qof oo rayid ah lagu dilay duqaymo ay israa'il fulisay talaadadii weerar kale ayaa lagu soo waramayaa in arbacadii shalay uu ka dhacay caasimadda suuriya talaadadii iiraan ayaa boqol iyo siddeetan gantaal ku riday israa'iil kuwaasi oo waxyeello u geystay iskuul ku yaala magaalada hood hasharoon ee israa'iil kuna dishay ugu yaraan hal qof daanta galbeed dahraan ayaa sheegtay in weerarkii talaadada uu aargudasho u ahaa dilkii israa'iil ee hogaamiyaasha xisbullah xamaas iyo militariga iiraan iyadoo israa'iil ay isku diyaarinayso inay weerar kale uga jawaabto weerarkaasi madaxweyne jo biden ayaa kala hadlay arrinkan u dambeeyey toddoba hogaamiye oo caalamka arbacadii shalay jo biden madaxweynaha maraykanka ayaa waxa uu yiri
waxaan kala hadli doonnaa israa'iiliyiintu waxa ay samayn doonaan laakiinna dhammaan toddobadeeda hogaamiyey waxaan ku heshiinay inay xaq u leeyihiin israa'iil inay ka jawaabaan waase inay jawaabta noqotaa mid u dhiganta weerarkii ay iiraan geysatay biden waxa uu sheegay in aanu taageersanayn israa'iil in ay weerarto goobaha nukliyeerka iiraan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa muddo dheer uga digaya israa'il inaysan u ogolaanin dagaalka ay kula jirta xamaas ee khaza inuu faafo oo uu gaaro kooxda xisbullahida lebnaan iyo ugu dambeyntii iiraan lafteeda israa'il ayaa toddobaadkan bilowday duulaano dhulka ah oo ay ku qaada lebnaan waxayna ku hanjabeen weeraro ka dhana iiraan iyo waddamada kale ee ay ku sugan yihiin wakiilada dahraan benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa yiri
tani waxay run u tahay yuhuudda iyo saamiriyiinta waa run qasa lubnaan yeman suuriya iyo sida oo kale waa u dhab iiraan waxaan la dagaalanaa jiritaanka shayaadiinta meel kasta washington waxay ka cabsi qabtaa in xaalku sii xumaado iyo in maraykanku si toos ah loogu soo jiido dagaal haddii iiraan ay ka aargoosato israa'iiliyiinta gaar ahaan haddii danaha maraykanka la weeraro aron david miller wadaxaajoodihii hore ee maraykanka ee bariga dhexe kana tirsan hadda maxadka carnage indoment for international peace ayaa qadka skybe-ka ugu sheegay v o a
taasi waxay la macno noqon kartaa in la weeraro xarumaha saliidda ee laga soo saaro ee sacuudiga waxay la macno tahay in awoodda loo siiyo kooxaha taageersan iiraan ee ciraaq iyo suuriya inay weeraraan ciidamada maraykanka haa waxa ay siin kartaa waddo maraykanku si uu dagaalka u galo maraykanka ayaa horey ugu lug lahaa dagaalka gaar ahaana ka hortaga gantaalaha iiraan ee lagu bartilmaameedsanaya israa'il in biden uu adeegsan doono awood uu si toosa ugu weeraray iiraan weli ma ahan mid cad waxaa cad in kastoo ay ku baaqayaan xabajoojin ka dhacda khaza iyo lubnaan haddana washington kuma aysan guulaysan in ay xakamayso colaadda brian cutalis oo ah cilmi baare ka tirsan macadka bariga dhexe ayaa sharxaya xaaladda hadda taagan
darawallada muhiimka ah ee dhacdooyinka bariga dhexe maanta ee dhinacyada ku howlan dagaalkan waa israa'iil waa xamaasta khaza waa xisbullahda lubnaan iiraan iyo shabakadaha gobolka oo dhan oo ay ku jiraan xoytiyiinta yeman maraykanku waxa uu shaqaynayay si baaxad leh isagoo ilaalinaya isku dayada in uu xakameeyo natiijooyinka ugu daran iyo inuu ka hortago natiijooyinka ugu xun hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan cali khamani ayaa ku eedeeyey maraykanka iyo waddamada yurub dagaalka ka socda bariga dhexe ayatullaahi cali khamani ayaa yiri haddii ay gobolka ka saaraan aan joogitaankooda shaku kuma jiro in isku horumaadyadan iyo dagaaladuba ay gebi ahaanba meesha ka bixi doonaan aqalka cad kama uusan jawaabin codsiyada ku aadan inay ka hadlaan hadalka khamani laakiin waxay sheegeen in dahraan lagu soo rogi doono cunaqabatayn dheeri ah